bismillahi الرحmn الرaxيm alxamdu لlh رb العaalمين وslى اllه وslm عlى نabiyina mxamed وعlى آlih وصaxbihi وslm أجmacيn ama bعdu waxaan sugaynaa kitaabkii cumdaة الأxkam lilxaafid cabdالغني bn cabdالwaxid almaqdisiy raximh اllah baabu salaati اlciideyni ciideynka salaadoodii buu u baabyahay axkaamta kusoo aroortay can cabdالlahi bni cmr radي اllه عnهma qaal kana الnabiyu slى اllه عlyh وalih وslm وabu bakri cmru yusaluuna اlciideyni qabla اlkhuطbة can cabdillaahi bni cumara radia allahu canhuma waxaa laga warinayaa qaala inuu yidhi kaana nabiyu sala allahu aleyh waali wasalam nebigu waxa uu ahaa iyo abuu bakrin iyo abuu bakar iyo cumaru iyo cumar yusalluuna alciideyni ciideynka inay tukanayeen qabla alkhudbati khudbada ka hor ayay tukanayeen salaada ciideynkiibuu u baabyahay iyo u baabeystay ciideynku waxaa tasniya looga dhigay ciiduhu waa labo waa ciid ulfitri iyo ciid ladxaa usbuucana sayid alayaam jumcada ayaa ka ahoo dadku ay isku yimaadaan salaad iskugu yimaadaan labada ciidee waaweynna waxay ka wada dambeeyeen dhammaantood laba laba rukni oo arkaanta islaamka ah marka la guto ka gadaale midna waxay ka dambaysaa wuquufu carafa midda kalena waxa weeyaan waxa ay ka dambaysaa ramadaanka marka la guto labadoodana waxa loo tukanayo ee farxadda loo muujinayo waxa weeyaan inay ama shicaar astaan diineed waxay u yihiin shukri ilaahay lagu shukrinaayo subxaanahu watacaala maadaama labadaa cibaado ay muslimiintu guteen labada ciidood ka hor waxaa jiri jiray ciido ay dadka carabta u dabaaldegaan oy farxaan maxaa yeeley ummad kastaa laabudda waxaa ah maalmo ay faraxdo oo ay dabaaldegto inay leedahay ummad maalmo ay dabaaldegto aan lahayn ma jiraan sidaa daraaddeed marka xadiidkii anas ee sunanka ku sugnaabaa wuxuu ahaa nabiga madiina u soo galay sala allahu caleyh waali wasalam walahum yowmaani yalcabuuna fiihimaa laba maalmood ay ciyaaraan oy damaashaadaan bay lahaan jireen markaasuu nebigu waxau yidhi sala allahu caleyh waali wasalam qad abdalakum allahu bikhayrin minhumaa ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu idinkugu bedelay labadan maalmood laba maalmood oo ka kheyr badan oo kamaa qaala sala allahu caleyh waali wasalam labadaa maalmoodna wuxuu yidhi yowma alfitri wa yowma aladxaa ciidulfitriga maalinta soonka laga afurayo iyo ciiduladxaada labadaa maalmood oo muslimiintu ay gowraca sameynaya maalinta ay gowraca sameynayaan oo udxiyada marka culimmadu waxay yidhaahdaan bedelkii iyo shaygii laga bedelay meel iskuguma wada imaan karaan walidaalika ciidaha ciid aan ahayn labadan ciidood oo dadku ay u dabaaldegaan ma jirto maxaa yeeley nabigu sala allahu aleyh waali wasalam wuxuu tilmaamay ciidihii wixii wax allaale in labadan lagu soo bedelay laasiyama ciidaha gaalada qur-aankana ilaahi subxaana watacaala waxa uu leeyay waladiina laa yashhaduuna azuura waidaa maruu bilagwi maruu kiraama waxaa lagu macneeyey aayaddaas zuurka iyo beenta ma xaadiraan cibaad uraxmaan beenta iyo yacni kama qeyb galaan beenta waxaa lagu macneeyey acyaad lkufaar sida daxaak iyo keyrkii iyo ay ku macneynayaan marka ciidaha gaalada ka qeybgalkooda ma banaana maxaa yeele waxay ku dhisan tahay diin been ku dhisan haddaad marka ciidahooda aada raacdo ood jeclaato oo aada ictiqaadisana baatilkoodii qeybo kamid aad ictiqaadinaysaa sidaa darteed marka arrimaha waaweyn bay ka mid yihiin ciiduhu labay u kala baxaan ciid makaaniya iyo ciid zamaaniya ciid waxaa weeyaan waa zamaaniya waqti weeyaan oo waqtigaa markuu soo wareego sanadkiiba maalin ama yacni kamida ayaa yacni dabaaldegu ou dhacayaa taas waa ciidda zamaaniga ah ciidna waa makaaniyo meel baa laysugu tagaa sanadkiiba mar ciidda marka zamaaniga makaaniga waxay noqon kartaa waqtina waa noqon kartaa makaanna waa noqon kartaa sida ciidul adxaadoo kale dadka xajka aadayoo kale iyagu waxay u tahay ciiddii makaaniga ahaydna waa tegayaan tii kalena marka way isku gudanayaan marka acyaadda acyaadda makaanigana sii qatarsan walidalika xadiidkii sunanka ku sugnaa wuxuu ahaa nabiga sala allahu aleyh ali wslam nin baa u yimid markaasu wuxuu yidhi innii nadartu an anxara ibilan bibuwaana waxaan nadiray inaan geel ku qalo oon ku gowraco buwaana meesha la yidhaahdo markaasuu nabiga sal ly slam waxa uu yidhi hal kaana fiiha wathanun min awthaani aljaahiliyati yucbad sanam jaahiliyada ay caabudi jirto halkaa lagu caabudi jiray ma jiraa may buu yidhi markaasuu wuxuu weydiiyey hal kaana fiiha ciidun ciid oo jaahiliyadu isugu yimaadaan majiri meeshaa ma ahayd may nadarkaaga iska oofi buu yidhi marka waxaa laga qaadanaya xataa adoo ilaahay caabudayo meel damaashaad iyo ciid lagu qaban jiray ciid gaalaad lagu qaban jiray in aadan ka qeybgeli karin oo cibaado yacni iska daa ka qaybgalkeeda cibaadadii saxiixa ahayd kulama ulama qasdi kartid meesha iyada ah xataa ayb marka sheekhu lislaam ibnu taymiyana arrimaha noocaana wuxuu ku faahfaahiyaa kitaabkiisa iqtidaau siraadi almustaqiim mukhaalafata asxaabi aljaxiim ayuu kaga waramaa oo acyaadda waxyaabaha ugu waaweyn weeyaan lagu khilaafo ilaahayna waxau yihi likulli ummatin jacalnaa mansakan hum naasikuuhu falaa yunaasicunaka fi lamr marka culamada qaarna waxay ku macneeyeen ibnu cabaas iyo sida laga soo wariyey likulli ummatin jacalnaa mansakan ay ciidan ummad kastaa ciid baanu u yeelnay oon u samaynay marka acyaaddu maadaama ay sidaa ummad walbaa loo sameeyey waa kala duwan yihiin marka qolo walbaa iyadu marka waxaa ciiddii saxda ahayd marka islaamkii baa haysto ummad walbaa waxay leedahan ujeedaa ciid oo ay markaa cibaado sameeyaan ciidda saxdaana marka waa kuwan xadiidkii kale isaguna wuxuu ahaa ina likulli qowmin ciidan wahada ciidunaa qolo walbaa ciid bay leedahay tanana waa ciiddeenna marka waa inaan kala duwannahay annaga iyo gaalada acyaadda bidcada ku dhisanna ma banaana iyadana oo kuwa bidcada ku dhisan waxaa weeyaan mawliidka oo kale ixtifaalka maxaa yeele nebigu isaga oo wixii keeni baahidii keeni lahayd oo nebiga maxabadiisa iyadoo ay joogto wax ka manciyo hadda ka celiyeyna aanay jirin oo maanicna meeshaan uunan oolin ayuu ka jeestay oo ka tegey idan annaguna waxaa weyan waa ka jeesanaynaa nacam taasi marka iyada waa taasaa haddii la furo baabka acyaaduna oo caqliga iyo acyaadu waa diin waa tada waa waa diin waxaana ku tusaya alyawma akmaltu lakum diinakum waa tii ninkii yahuudiga ahaa uu yidhi cumar uu ku yidhi kitaab aaya kitaabkiina aayad ku jirto hadday annaga nagu soo degi lahayd latakhadnaa dalika alyawma ciida maalintaas ciid baan ka dhigan lahayn maxay tahay alyawma akmaltu lakum diinakum buu yidhi markaasuu cumar yidhi waan garanaya yidhi waqtigay soo degtay iyo meeshay kusoo degtay carafay soo degtay casirka kadib bay soo degtay waa kaa marka nacam waqtigaasay soo degtay buu yidhi halkaa culamada xadiidka markay macnaynayaan waxay yidhahdaan waxaa laga qaadanayaa acyaaddu in ay tahay tawqiifi oo nas un laga qaato oo ciid adoo aad iska samaysan kartaa ma jirto ayb marka acyaadda labay ummadda kuwana waa acyaad bidciya weeyaanoo dadku ku cibaadaystay isleeyihiin oo cibaado ahaan bay u sameeyaan waana habowsan yihiin acyaad kalena waxaa weeyaan waa acyaad fisqi ah weeyaanoo hadde diin kama ahan laakiin fisqi bay u sameynayaan oo waxaa weeyaan haweenka iyo raggaas inay intay isku dhexgalaan oo kuwada meel ku wada heesaan oo iswada dhexgalaan oo xumaan ku sameeyaan waana kuwa yacni acyaadda yani ama ama waana kuwa u badan yacni qofka maalintou dhashay oo kale iyo oo u dabaaldego oo maalinta maanta waa maalintii aan dhashay oo kale uu leeyahay waxyaahaas ayaa soo gelaya nacam kulli marka kuwaas fisqiga ku salaysan hawaa'da oo yani waxaan ujeedaa shahwada ku salaysan iyo kuwa shubhada ku salaysan oo bidcada labaduba ma banaana in laga qeyb qaato ciiddu marka qaybahaas bay leedahay xadiidka marka ibnu cumar haddaan usoo laabano kaana nabiyu sala allahu aleyh ali wasalam abubakrin wacumar yusaluuna alciidayni qabla alkhudba salaada ciidda waxay tukan jireen khudbada ka hor xadiidku marka wuxuu daliilu yahay salaada iyo khudbada salaadaa horeyso dabadeed ayay khudbadu imaadaa bani umaya waxay samayn jireen salaada iyo iyo iyo iyo iyo khudbada ayay khudbada hormarin jireen salaaday dambey sii jireen abu saciidin alkhudri markii uu ka celiyey uu yidhi war war wuxuu yidhi asalaata salaa war salaada salaada tuko ayaa markaasoo wuxuu yidhi marwaan qad turika maa hunaalik wixii meeshaa jiray waa laga tegay buu yidhi hadda nacam sababtay u yeeli jireenna waxay tahay khudbadooda dadkaa ka tegi jiray sababtoo ah calibe aalubeytkay ku caayi jireenay ku aflagaadeyn jireen dadkuna aflagaada ma dhageysan karaan marka markay salaada tukadaan waa laga dareeri jiray khudbadooda lama dhageysan jirin si marka khudbadooda loo dhageysto ayay marka waxay bilaabeen inay iyaguna marka salaadii dib u dhigaan ilaa dadku mar walba salaaday sugayaan maogtaha taasoo kale marka masaalixulmursala laguma tilmaami karo sababtoo ah khaladka aad rabto inaad inaad yacni qalad kale ku saxdo adaa sabab u ah nacam adaa sabab u ah maxaa yeele haddaad khudbadaada hadday ahaan lahayd khudbo tii nebiga oo kale ah qawaacidda islaamka ka warramaysoon dadna lagu caayeynin waxa weeyaan waa lagugu waa lagu dhegeysan lahaa waa lagu dhegeysan lahaa markaa nacam oo ama yacni wixii ka tagana de wax un daruuro ku tagay bay noqon lahaayeen laakiin qalad shayga sidiisaba yacni haddii baahida keentay hadday tahay khalad ummadda ka yimid iyaga oo diini ah ma la dhihi karo baabulmaslaxa ayuu gelaa lama dhihi karo laakiin sababka muxwijka ee qofka u dhibaato geliyay shaygan hadduu yahay sabab min allaahi xaggiisa un ka yimid oo sabab bani aadamka sabab yacnii dadka dembi ay dembaabeen darteed aan ku imaanin kaasoo kale min baabilmaslaxa waa laga dhigan karaa waxaana ka mid a markii dadkii quraa'da ahay dagaalkii ay ku dhammaadeen waa tii abubakar iyo markaa ay yidhaahdeen qur-aanka hala jamciyo hala qoro haddii kale waa qura'dii baa dhammaanayso qura'daasi marka inay la'daan wax dembi ku yimid ma aha nacam taasoo kale marka maslaxa mursala waa gashaa tan kale ma gasho sheikhulislaam ibnu taymiya iqtidaau siraat almustaqiimka qaacidadaas u sameynaya almasaalix almursala naam waana meel dadku in badan ay ku simbirrixdaan aynan aada daabitkeeda aynan uhaynin ayb xadiidku marka ibnu daqiiqilciid waxa uu tilmaamayo sidoo kale uu yidhi salaada iyo khudbada maadaama ay salaada horeyso khudbaduna ay dambeyso wuxuu yidhi khudabka sharciga oo dhammaantood waxa uu yidhi salaada iyo khudbada waxa uu yidhi salaadaa horeyso ilaa jumcada marka laga reebo iyo khudbada yowmu carafa mooyaane iyo midda istisqaho khilaaf ku jira sidaan arki doono in sha allahu tacaala وعn البراء بن عازب رضي الله عنه قال خطبنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم يوم الأضحى بعد الصلاة فقال من صلى صلاتنا ونسك نسكنا فقد أصاب, فقد أصاب النسك ومن نسك قبل الصلاة فلا نسك له وعن البراء بن عازب وxalgوري رضي الله عنه قال waxa uu yihi khطبna النبي صلى الله عليه ولي وسلم نبgaa noo qudbeeyey يوم الأضحى maalintii ciid الأضxada ahayd bعda الصلاaةi salaada kadib faqaala waxa uu yidhi man sallaa salaatanaa salaadeennan qofkii tukaday wanasaka nusukanaa wanasaka gowracay nusukanaa gowraceenna gowracay faqad asaaba nusuka faqad asaaba waa asiibay annusuka ay mashruuciyata nusuki gowraca sharcinimadiisiibau asiibay waman nasaka qofkii yacnii gowraco qaqofkii gowracay qabla salaati salaada ka hor falaa nusuka lahu gowrac uma sugnaanin ayb xadiidka marka iyadana waxaa laga qaadanayaa khudbada inay iyo salaada salaada inay horeyso ciidul adxada xataa oo xadiidkan waxaa weeyaan khatabana nabiyu sal ly slam yowm aladxaa bacda asalaati buu yidhi salaada kolkii la tukaday kadib waxaa kaloo xadiidka laga qaadanayaa marka ciidul adxaa gowrac bay leedahay sida la ogyahay fasalli lirabbika wanxar gowraca isagaa marka waqtigiisa waa goorma bacda salah weeyaan marka salaada la tukado halkan marka waman nasaka qofkii gowracay qabla asalaati asalaati al baa la geliyay halkaani marka waxay ku dhacaysaa laba macno iyay culimmada ku tilmaamaan oo waxaa loo jeedaa yani waman nasaka qabla asalaati ay qabla waqti asalaati salaada waqtigeeda ka hor wa waqti alkhudbatayni labada khudba waqtigeeda ka hor qofkii gowraco falaa nusuka lahu imaamu shaafici baana saa ku tegay isagu nacam tafsiirka rag aimada kale iyo imaamu shaafici keyrkii waxay leeyihiin waman nasaka qofkii gowracay qabla asalaati ay qabla adaa'i salaa yacni salaada ay qabla ficli salaa salaada intaan la samaynin aan la tukanin ka hor qofkii gowracay farqi baana udhexeeya salaada waqtigeeda ka hor iyo salaada inta aan la tukanin ka hor farqi baa udhexeeya xadiid dambe oo gadaalka imaan doona sida uu tilmaamayana waxaa weeyaan xadiid kale oo isagu markaa gadaal ka imaanayo sida uu tilmaami doonana waxa uuna tusayaa waxa uuna tusayaa in qofka yacni salaada tukashadiisa la rabo man dabaxa qabla an yusalliya buu dhahayaa qofkii gowraco inta uunan tukanin ka hor falyadbax ukhraa mid kale ha gowraco booskeeda sooma arkin marka tafsiirka imaamu shaafici waa laga fiican yahay oo yani farqiga udhexeeyana waa muuqanayaayo farqiga udhexeeya waxaa weeyaan haddii la yidhaahdo calaa qowl imaam shaafici lagu socdo qoraxda markay si fiican usoo baxdo oo qadar rumxin ay soo kor noqoto qofkii gowraco walow yaananba salaada la tukanine gowrac waa ka ansaxaa cindahu laakiin a'imadan kale ma ansaxayo gowraca ilaa la tukado waa inaad salaada la hormariyaa kadib gowracu ou imaado sida muuqanaysana xaqiiqada waxaa ah waman nasaka qabla asalaati salaad maxay xaqiiqo ku tahay in la sameeya xaqiiqo ku tahay marka xaqiiqadana taasaa la hormarinayaa marka faqaala abu burda faqaala abuu burdata bnu niyaarin faqaala abuu burdata bnu niyaarin ayaa waxa uu yidhi khaalu lbaraa bni caazib baa waxa uu yidhi kabedel ama cadf bayaan ka dhig khaalu lbaraa ibni caazib ahaa baraa ibnu caazib abtigiis ahaa marka abuu burda abuu burda magaciisa haani baa la dhihi jiray haani ibnu niyaar weeyaan waxaa kaloo lagu sheegay hani ibnu camrinna waa la yidhaahdaa waqiila hayru dalikana waa la yidhi kaana badriyan caqabiyan badri buu ahaa alcaqaba athaaniyana wuu ka qeyb galay sida ahlu siyarka ay leeyihiin badankood khilaafadii mucaawiya awaa-isheediibuu dhintay faqaala abuu burdata bnu niyaar baa waxauu yidhi qaalu lbaraa ibni caazib ahaa yaa rasuula allah rasuulka ilaahi innii anigu nasaktu shaatii ridaydii baan gowracay qabla salaati salaada ka hor baan gowracay wa caraftu waxaanan gartay ana alyawma maanta yowmu aklin wa shurbin inuu yahay maalin cunto iyo cabid yacni maalin la cunoo la cabo inay tahay oo maalin soon ma aha wa axbabtu waxaanan jeclaystay an takuuna shaatii ridaydu inay ahaato awala maa shaykan ugu horeeya yudbaxu la gowracayo fii beytii gurigayga dhexdiisa lagu gowraco fadabaxtu shaatii ridaydii baan gowracay wa taqadaytu waanan cunay qabla an aatiya salaata salaada intaanan imaanin salaada intaanan imaanin ka hor baan soo cunay fa qaala nebigu wuxuu yidhi sala allahu alayh waali wasalam shaatuka ridaadu shaatu laxmin hilib rid ridiis weeyaan shaatuka ridaada shaatu laxmin yacni waa neef aada hilib ahaan u gowractay ood iska cuntay waayee ma ahan yacni neef yacni kugu dhacay cibaadadii kuguma dhicin shaatuka shaatu laxmin mas'ale usuuliyaa laga qaadanayaae waxa ay tahay qofku haddii uu calaa sabiili aljahli waannisyaan shay la amray hadduu uga tegay shaygaas la amray qofkaan lama imaanin mana gudanin taasaa laga qaadanaya nacam oo waxay daliil u tahay yacnii mar haddii la yidhi nusug kuuma aha waa neef aada iska qalatay ood loogatay adiga mar haddii sidaa la yidhi waxaa weeyaan waxaa laga qaadanaya calaa ana alma'muuraati idaa waqacat calaa khilaafi muqtada almri lam yucdar fiiha biljahli shayga waajibka ee ama waxa adiga lagu faray sidii laguu faray si aan ahayn hadduu u dhaco jahli ma lagugu cudur daarayo soo ma garanin yacni jahli lagugu cudur daari maayo haddii uu u dhaco sidii laguu amray si aan ahayn markau shayga ma'muurka uu u dhaco ayb amaa laakiin shayga manhiyaadkee lagaa ree wixii lagaa reebay sidii marka lagaaga reebay haddii aadan uga harin oo calaa sabiili aljahli waannisyaan adoon ogeyn ama hilmaan dartiis ayaad xaaraantii ugu dhacday dembi kuma lihid dembi iyada kuma lihid waa lagugu cudur daaraya jahliga waxaana ku tusay arrinta iyadaa in la hadlo salaada dhexdeeda lagu hadlo waa layska reebay mucaawiyata bnulxakam asulami salaada dhexdeedu ku hadlay maca dalika salaadii ugama aynan burin sidaas halkaana ninkan abu burdata bnu niyaar xoolow qalay yani udxiyadu waa shay ma'muuroo laysfaray waay xoolihii sidii loo faray si aan ahayn buu u qale waqtigii waqti aan ahayn buu sameeyey waxba kama jiraan liraxaada jaahil inuu ka ah loogu cudur daari waxaa kaloo idan aan soo marnay sidoo kale mas'ale tan lamidana waa soo marnay oo ninkii salaadiisa iska xumeeyey ma loogu cudur daarin jahligay ku celi salaadaa la yidhi marka taasna ibnu daqiiqilciid marka waa ku muujiyey kitaabkiisa axkaamulaxkaamka sidoo kale waxaa aada u bayaaniya isagana yani alimaam alcalaa-i alxaafid alcalaa-i kitaabkiisa nadmu lfaraa'id lima tadamanahu xadiidu dilyadayn min alfawaa'id ayuu ku cadiyey qaala waxa uu yidhi yaa rasuula allah rasuulka ilaahayow fa ina cindanaa annaga agteenna maxaa yeeley ma'muuraadku waxaa loo jideeyey masaalix in la soo jiito masaalix baa ku jirto waajibaadka yacni waxaa laysu fara ama manduubaadka sunanka masaalix ku jirta in la keeno masaalixdii haddii aadan keenin sidii sharcigeed aadan ula imaanin maslaxa meeshii ma tahalo waa inaad ku celisaayo maslaxadii keento laakiin manhiyaadku adiga in lagugu imtixaano ayaa lagaaga reebay waxaan ood amarka ku qaadato mar haddii yacni adoon kas u yeelaynin haddii aada shaygii lagaa reeba ku dhacdana de ma aada yani shaygii nahyigii adiga ma aadan dooranin oo uma aadan qasdin saasay ku kala gedisan yihiin qaala waxau yidhi yaa rasuul allah rasuulka ilaahi fa ina cindana anaga agteenna cinaaqan baa ahaatay ama canaaqan waxar baa joogto hiya iyadu axabu ilaya la iiga jacayl badan yahay min shaatayni laba riyood afa tujzi canii ma iga gudaysaa waxar baa hadda ii joogto laba neefoo ariga ka jecelaya ma ii gudaysaa qaala waxau yidhi nacam haa haah buu yidhi walan tajziya yacni gudi mayso can axadin axad bacdaka adiga gadaasha ay walan taqdiya can axadin bacdaka marka cidaan adiga ahayna kaa gudi maysa marka macnaheedu waxaa weeyaan inay isagu khaas ay ku tahay oo hartaani abuu burdo keliya unbay unba unbay ka gudaysaa markaa nacam amaa hayruhu maya khusuusiya tusaya marka intaan xukunkan abuabu burda oo gaar ku yahay yani nas ahaan xadiidka uu kugu tusaya ayb marka axkaamta qaarkeed waa dhici kartaa in dad gaara loo fasaxo yani nabiguna un waxaa weeyaan hadalkiisa wamaa yantiqu cani ilhawaa in huwa ilaa waxyun yuuxaa waxaa laga qaadanaya marka xadiidka waxar inaynan goyn karin udxiyo ma lagu udxiyeysan karo oo neefka lagu udxiyeysanaya waa inuu sanad ka weyn yahay waa inuu sanad ka weynaado wacan jundub bni cabdillaahi albajaliyi radia allahu canhu qaal sala nabiyu sala allahu alayh wali wasalama yowma naxri uma khaطba uma dabaxa waqaala man dabaxa qabla an yusaliya falyadbax ukhra makaanaha waman lam yadbax falyadbax bismi illah wacan jundub bni cabdillaahi albajaliy radia allahu canhu waxaa laga wariyey jundub bni cabdillaahi bni sufyaan ayaa la yidhaha albajali mar marka qaarna jundub bni sufyaan baa ayaa la dhahaa jundub bnu cabdillaahi bni sufyaan albajaliyu alcalaqiyu alcalaqiyu lixdan iyo afartii hijrigi markuu ahaa buu dhintay qaala waxa uu yidhi min bani bajiila buuna ahaa qaala salla nabiyu sala allahu alayh waali wasalam nebiga ayaa tukaday yowma naxri maalintii naxriga uma khadaba waa khudbeeyey uma dabaxa waa gowracay saas iskugu xigaan salaadaa horeyso khudbadaa ku xigto oo kadib baa markaa kadib unbaa gowracu imaanaya uma dabaxa waa gowracay wa qaala waxa uu yidhi man dabaxa qofkii gowracay qabla an yusaliya intuunan tukanin ka hor waqti marka ma aha waa qabla sala qabla ficli sala weyn marka qabla an yusaliya laakiin waxaa laga qaadanayaa qofkan isagu salaada haleelin oo aan salaadii tukanin udxiyo ma samayn kara miyaa laga wadaa ibnu daqiiq ilciid haddii wax yiri la og yahay buu yidhi sidaa ku tegay haddii la og yahay xadiidku waa xujo waa u yahay naam laakiin naqli baa la rabaa fahamka isaga laftirkiisa naam man dabaxa qabla an yusaliya qofkii gowraca intaanu tukanin ka hor falyadbaxa gowraco ukhraa mid kale makaanaha booskeeda waxaa laga qaadanayaa falyadbax culamada qaar baa ka qaatay udxiyadu inay waajib tahay maxaa yaele amar baa amar weeyaan bay dhehen kan qolada waajib maana waa sunno odhanayaan iyaguna axaadiid iyo aathaar kale waxyaaba kale daliishanayaan ayb oay kamid tahay yani idaa dakhala alcashru tobanka dulxija hadday soo gasho wa araada axadukum an yudaxiya midkiinna ou doono inuu udxiyaysto cidiyaha iyo timaa ayaan iska jarin wa araadaa la yidhi bay dheheen isla markaana doono ayaa la yidhi raboodo mar haddii iraadadiisa lagu xiray waajib marka ma aha saasay culamada qaarkoodna ka qaateen calaa kullin abubakar iyo cumarna waxaa ka sugnaatay oo abubakar iyo laga sheegay in ay mararka qaar udxiyada ka tegi jireen sanadada qaar si ay dadka u tusaan inaanay waajib ahayn taana marka iyadana waa mas'alo kalaa ku dhisan oo muhim ahoo waxaa weeyaan marka cilmigan usuululbidacana calaaqa lalaho ku saabsan maxaa yeelay shaygii manduubka ahaa hadday dadka qaar u arkayaanba inuu waajib yahay mararka qaar dadka amarka uu ka fulo waxaa laga rabaa inay iska daayaan si ay u tusaan shaygan haddii laga taga dembi inaanu lahayn sunnadii in laga wada hijroodana ma aha alimaamu tartuushi macnahaas waa ishaaraya nacam kitaabkiisa alxawaadis walbidac sidoo kale waxaa ishaarayo shaadibi laftirkiisa ictisaamka iyo waa ku ishaara kitaab kitaabkiisa maxaa yeelay qofku in shay aan waajib ahayn haddii waajib laga ictiqaadiya nooc bidca ah baa ku jirta nacam si aanay taas u dhicin sadu dariica la yidhaha yani qaacidatu sadi daraa'ic waxay la leedahay calaaqo usuululbidaca calaaqa ayay la yeelanaysaa nacam risaalo yaroo laga qorayna mawduuca waa jiraayo jiisaaniga uu ka qoray ninka iskale macaalim usuul ilfiqi cinda ahli sunnati waljamaca risaalo yaroo kooban buu ka qoray hadalka shaadibi ibnu taymiya iyo ayuu aada u ictimaadaya nacam falyadbaxa gowraco ukhraa mid kale makaanaha booskeeda waman lam yadbax qofkan gowracina falyadbax bismi illaahi ilaahay magaciisa ha ku gowraco wacan jaabirin radia allahu canhu qaala shahidtu maca anabiyi sala allahu alayh wali wasalam yowma alciid fabada'a bisalaati qabla alkhudba bilaa adaanin walaa iqaamah wacan jaabirin radia allahu canhu qaala waxau yihi shahidtu maca anabiyi sala allahu alayh wali wasalam nebiga ayaan la xaadiray oon goobjoog la ahaa yowma alciidi maalintii ciidda fabada'a bisalaati salaadii buu ku bilowday qabla alkhudbati khudbada ka hor bilaa aadaanin walaa iqaamatin aadaan la-aan iyo iqaamo la-aan waxaa laga qaadanayaa ciiddu ciideynku aadaanna male iqaamana ma leh in laga tagaa aadaanka iyo iqaamadaa marka nebiga loogaga dayanaya sala allahu alayh waali wasalama tarkigu marka waa inuu sunno yahay isaga laftirkiisa sunnada uu soo hosgelayo nacam haddii laakiin markaa sida dadka qaar loo doodo oo la yidhaahdo aadaanka maa la diidan yahay khalad bay noqonaysaa nacam nebiga maa aadaanka diidan isagaba nacam culammada qaar waxay yidhahdeen aadaanka waxaan loogu samaynin in lagu kala saaro salaadaha faradka ayaa loo adimaa sunanka looma adimo saabaan loogu adimaynin ciidda ciiddu marka iyadoo salaadeeda waajib miyaa mase waa fardu kifaaya ma ma sunna culamada qaarkood marka waxay ku tagaan inay sunno tahay qaar fardu kifaaya sheikhulislaam ibnu taymiyana waxau ishaaray waajib inay tahay maxaa yeelay wax ku tasaahula lama arkin tan kale waxaa weeyaan ciiddu waa shicaar shacaair lislaam weeyaan nacam haddii waa sunno marka weeyaan la dhihi maayo nacam ayb iyo aduu marka aathaar iyo yani iyo qawaacid buu daliishaday bilaa adaanin walaa iqaamatin aadaan la-aan iyo iqaama la-aan walaa asalaata jaamicana la dhihi maayo imaamku waa soo gelaya toos buu salaada loo gelaya safka loo simaya uma qaama nabigu waa istaagay mutawaki-an isaga oo cuskanaya calaa bilaalin bilaal isaga oo cuskanaya fa amara bitaqwa llahi alla kacabsi buu faray tacaala sarreeyey waxaha calaa daacatihi daacadiisu ku booriyey dadka wawacada annaasa dadkiina waa wacdiyey wadakarahum alla ayuu xusuusiyey halkaa waxaa laga qaadanaya marka khudbatulciid khudabka nebigu inayba ahaydba macnahan qawaacidda islaamka inuu dadka kala hadli jiray uma madaa waa tegay xataa ata nisaa marka khudbada ciiddu waa imisa laba khudba mee mase waa hal khudba camalu lmuslimiin wuxuu ku dareersaday laba khudbo bacd naas waxay daliishanayaan fakhaaba khubatan nabiga khudbad buu akriyay hal khudbo hadda fakhaaba khudbatan waxay noqon kartaa yani jinsiga khudbada in loo jeedo cadad in loo jeedana waa dhici karta ijmaal baa ku jiro camalulmuslimiin baa marka lagu soconaya marka camalulmuslimiinna sida ibnu xasmi iyo uu tilmaamayo waa laba khudbo ku dareersaday wahaakadaa inay sidaana un tahay nacam waxaa iska jira shuduudka dad iska jecelaa jira oo marka iyagu waxaa shuduudka iska ah ma fiicna marka shuduudkuna ayb wuxuu yidhi marka wawacada annaasa wadakarahum uma madaa waa tegay xataa ata nisaa ilaa haweenkii ugu xataa ata nisaa haweenkii ugu yimid ilaa haweenkii oo uga yimid fawacadahuna waa wacdiyey wadakarahuna ayaguna allow ku ayuu xusuusiyey wa qaala waxa uu yidhi yaa macshara annisaa haweenow tasadaqna war wax la baxoo sadaqaysta fa ina kunna idinku maxaa yeelay akharu xatabi jahannam jahanamo xaabadeeda kuwa ugu badanaa tihiin yani dadka jahanamo gelaya idinkaa ugu badan taasi marka waxaa laga qaadanayaa sadaqadu inay keenayso ay reebayso cadaabka ana sadaqata min dawaafic alcadaab inay tahay waxyaabaha cadaabka reebaya inay tahay waxaa laga qaadanaya xadiidka uu ishaarayaa nusxiga iyo naseexada in lagu adkeeyo dadka nacam waxyaabaha weliba laga waaniyo ay dhici karto bani aadamku inuu yacni sifooyinkiisa ka mido inuu dembiga iyo ceebta in la zuuliyo iyo dunuubta in layska zuuliyo iyo dadka in la faro waxaa xadiidka ku jirta sidoo kale alcinaayatu bidikri maa tashtadu alxaajatu ilayhi min almukhaatabiin dadka lala hadlaayo lala khidaabayo loo qudbeynayo dantooda meesha ay ugu baahi badan tahay dadka in lagala hadlo nacam ayb ibnu daqiiq taasuu ka ishaaraya waana nebigu sida uu yeeli jiray haween buu hadda la hadlayaa fiiri wuxuu kala hadlayaa waxa iyaga markaa u daran meesha iyadu iyagu ay ka bukaan buu kala hadlayaa nacam haddii marka dadka la yidhaahdo war dadka meesha ay ka bukaan ha lagala hadlo oo dadkii oo shirki ku dhex sugan maalan inaan lagala hadlin yacni masaa'il ka hooseyso yacni waxyaaba dunuub ka hooseysa shirkiga yaan lagala hadlin haddii la yidhaahda ma ahan dacwadii in laga tegaayo nacam ayb soo ma garanin haddii yacni wax aanay dadkiiba ka warqabin iyoiyo ummad aysan aqoonin bacd yani sida sida fiican waxay tahay baadiyahoo kale marka la tago ama tuulooyinka yaryar oo kale dadku markay tagaan qawaacidda islaamka in dadka lagala hadlo waaweyn arkaanul islaam oo kale la baro shahaadateynka in la baro salaadii la baro zakadii soonkii wixii markaa ay axkaamta ay baahida badan u qabaan markaa la baro arkaanul iimaan in la baro alimaanu billahi wamalaa'ikatihi warusulihi yowm alaakhira in lagu cabsiiyo intaa haddii la baro qofka isaga ayaa cilmi soo raadsanayo laa shaka laakiin waxaa weeyaan haddii tuulooyin inta la tago masaa'il aan intaaba ahayn int xagga inta layska dhiga qawaaciddii waaweyneyd laba wadaadoo meel kale isku haysata lagala hadlo oo aynanba aqooninba aqoonba aysan ulahaynba lagala hadlo maanta dhan iyo yacni dana kale waxaas marka waxaa weeyaan wax kale ma ahane waa dana marka la ilaalinayo waa kooxo weeyaan waxyaabaha dadka noocaas oo kale waa axzaab dantii marka waxaa la ilaalinaya fikirkii kooxda unbaa la rabaa marka tuulo walba in la geeyo ee diin alle in tuulo walba la geeyo dan lagama laha nacam ilaahay in laga cabsadaa wanaagsan mana ahan waxaasoo kale tamyiic qofku yacni marka qofka yacni inta uu ka gaarayo mas'alo walbaa marka uu u bisil yahay in lagala hadlaa fiican ou gaaro ayb haween baa marka la wacdinaa oo lagayaa lala hadlayaa xijaabkii haddaan la faraynin xishoodkii la faraynin aakhira afdheerida aan laga waaninaynin haddaan intaaba la samaynin ee lagala hadlo baab kale nacam waddan kale wax ka dhacayo lagala hadlo waxaa weeyaan looma ixsaan falin ee qofka noocaas fikir unbuu gudbinaya ma ahna diin diin ma wado waxa uu gudbinayaa diin ma aha marka wa marka waxaa ku sugan cinaayo iyo daryeel gaara in la siiyo waxa dan waxa ay baahidu yani maa tashtadu alxaajatu ilayhi baahidu waxay kuay u daran tahay ee dadka yacni lala hadlaya markaa wa fiihi badlu nasixati liman yaxtaaju ilayha nasixada in la siiyo talada wanaagsan in la siiyo daacadnimo lagula taliyo qofka u baahan markaa intaba ibnu daqiilciid ixkaamul axkaamka ku tilmaamay xadiidkana nas bayba ku taho waa ka muuqataaba fa ina kuna akharu xadabi jahannam ayaa tihiine cilada marka fa ina aada naarta ku gasheen waa jirtaaye war wax sadaqaysta oo sadaqadiina waxay ka mid tahay waxyaabaha naarta looga koroo looga badbaado faqaamat imra'atun haweeney baa istaagtay min sidati nnisaai faqaamat imra'atun haweeney baa istaagtay min sidati nnisaai culamada laba macnay ka leeyihiin tan bacdi alandalusiyiin waxay leeyihin tasxiif baa meeshan ku jiro min sidati nnisaai ma ahayne min safalati nnisaai bay ahayd faqaamat imra'atun haweeney baa kacday min sidati nnisaai yacnii tasxiif weeyaan min safalati nnisaai haweenkooda haweenka kuwooda markaa hooseeyey haweenka kuwooda markaa hooseeyey oo kuwa muuqmuuqdo yacnii waaweyn aan ka mid ahayn markaa waxaa kaloo macnaha waxaa xoojinaya ibn abi shayba riwaaya uu soo saaray ee nasaa-i min safalati nnisaa saasaa riwaayadaas ay ahaydba marka riwaayada safala bay ahayd markaasaa sida ayaa loo tasxiifiyey bay dheheen culamada qaarkoodna wax tasxiifa kuma jiray dheheen oo lafdigan waa lafdi asalkeedii ku socdo saxiix ahe marka waxaa loo jeedaa min sidati nnisaai ay min wasati nnisaa haween waxaa kacday haweenka khiyaarta ka mida nacam wasada huna waxaa loo jeedaa bimacna alkhiyaar haweenka yani khiyaarta oo sarsareeye ka mida baaba loo jeedaa saabay dheheen ayb nacam ayb marka haweenka yani saasaa loo jeedaa bay dhahay faqaamat imra'atun haweeney baa kacday min sidati nnisaai haweenkii markaa khiyaartee dhexdhexaadka ahaa ka mid ancam min wasati nnisaa sacfaau lkhadayni haweentaas oo sacfaau lkhadayni labadeeda dhaban doorsoon oo ku dhacay sacfaau lkhadayn alasfac wasacfaa waxaa weeyaan haweento asacfaa waa haweentu marka dhabanku ay midabkeedii asalka ahaa xoogaa taqyiir oo ku dhaco ay qayiranto xoogaa yar midabkii asalka u ahaa iyada markuu ka doorsoomo madow yar oo soo galo sooma yaro madoobaatoo kale weyaan marka sacfaa ulkhadayni oo dhabanadeedu markaa ay doorsoon oo ku dhacay fa qaalat waxa ay tiri lima yaa rasuul allah rasuulka ilaahay maxaa maxaa naarta ugu badanay waa su-aal ay marka irshaad kala inay yani su-aal istirshaad weyaan xadiidkan marka culamada qaarkood waxay ka qaataan in haweentu ay yani wejigu inuunan cawro ahayn haweenta wejigeeda inaanu cawro ahayn ay ka qaataan waxaa weeyaan maxaa yeele haweentan saan looma tilmaameen haddaanay weji faydnayn wejigeedu aanu markaa furnayn laakiin in wejigu haweenta asturata mashruuc inay tahay iyadu ma laysku khilaafsana wejigu haweentu inay daboolato inay mashruuc tahay la iskuma khilaafsana laakiin ma cawra mase cawra ma aha culamadu waxay u badan yihin wallahu aclam inuusan cawro ahayn aayadda ilaa maa dahara minha alwajhu walkafaan ayay leeyihiin ayb sheekh ilalbanina kitaabbou ka qoray oo hadda jilbaab ilmara almuslima aad buu xadiidkan u daliishaday iyo kitaabkiisa kaleo arad lmufximka la yiraahdo fa qaalat waxay tiri lima yaa rasuul allah rasuulka ilaahay o maxaa fa qaala waxa uu yidhi liana kuna maxaa yeeley idinku tukirna shakaata tukirna waxaad badisaan ashakaata sheegashada watakfurna alcashiira zawjka iyo ninkana waad abaal dhacdaan labadaa shay buu kuu cileeyey riwaayo kale waxay ahayd tukirna lacna lacnadaad badisaan tukirna shakaatatan hadda waxay tahay eed sheegashadiinaa badan qofku inuu eed sheegasho bata ma fiicna oo nimankiinii oo idin ixsaan falayaad ka eed sheeganaysaan waay watakfurna alcashiira zawjkiina waad abaal dhacaysaan sababtay ku abaal dhacayaanna waaba tilmaamo riwaayo kalea tilmaantayo midkiin haddii zawjkeeda ninkeeda uu u ixsaan falo ilaa sanadka oo dhan oo ay ka aragto wax yar waxay leedahay maa ra-aytu minka khayran qatu weligaaba anigu khayrkaama arag bay leedahay idan marka nicmada oo dadkeeda laga abaal dhaco wax naarta lagu galay ka mid tahay nicmada oo dadkeeda laga abaal dhaco waxyaabaha naarta lagu galay ka mid tahay haweentu ninkeeda inay abaal dhacda ma aha abaal buu kuleeyahay nacam wahaakadaa waalidka in la abaal dhaca ma aha nicmou kuleeyahay wiilka wahaakadaa yacni qofka yacni caalimka in la abaal dhaco ma aha culammada mansilo weyn iyo baahi weyn buu ka daboolayaa nacam wahaakadaa macallinka in la abaal dhaco ma aha waa abaal dhaco marka ma fiicna mar walba qaala waxa uu yidhi fajacalna waxay gudagaleen haweenkii yatasadaqna inay sadaqaysanayeen min xuliyihinna yacnii dahabka waxyaabaha ay isku qurqurxinayeen inay wax ka sadaqaysanayaan yulqiina ay ridayaan ayay gudagaleen inay ridayaan fii thawbi bilaalin marada bilaal ay ku ridayaan min aqraatihinna min aqraatihinna dhegadhegahooda iyo khawaatiimihinna iyo faraantiyaalkooda waxaa laga qaadanayaa haweentu inay sadaqa la bixi karto maalkeeda ay sadaqaysan karto biduuni idni zawjiha maxaa yeele halkan kuma cadda in nink nimankoodii ay ka fasax qaateen nebigaa waaniyey markuu sadaqadii ku waaniyey markiiba waa fartoomeenoo horey ka bixiyeen maalkii waa dhiibeenba waxaa kaloo laga qaadanaya haweenkii saxaabiyaadkaasay u qiimo badnaayeen awaamirta ay u qaadan jireen mar allaale markii loo sheega xoolahoodii kuwii ugu qaalisanaa bay wax ka bixiyeen ayb laakiin ma ahan sida hadda gaaladu ay ka rabto haweenka muslimaadka oo xuquuqdiini ilaahay waa idinka dayacay inagaa idiin soo celinayna innagaa idiin soo celinaynay leeyihiin gaaladu nacam markaas markaasaa haween badan marka ay saa uga daba ordayaan nacam waxayna og yihiin waxa ay dadku ku fidnoobaan haweenku inay kow ka yihiin markaasay rabaan inay diinkeenna nooga fidneeyaan haweenta muslimadda ilaahay ha ka cabsato waxaa weeyaan adduun iyo aakhira kala badan xaq alle ounan ku siininna oo aada leedahayna ma jiro maxaa yeele alle cid kaaga fiican ma jirto maxaa yeele isagaa ku abuuray marka horeba gaal lagaalama tashan isagaa ku abuuray tan labaad waxaa weeyaan kuwa ay laynayaan oo ay baabi'inayaan waa haween iyo caruur wa nacam xuquuq haween iyo caruur goormay gaala marka ay taqaanaa waa kuwa ay laynayaanba waaba haween iyo caruure oy kufsanayaan ayb marka wax kale maana waa cadaawad ay islaamka u qabaan oy kuu qabaan nacam waxa ay sidaa ay u yeelayaan ayb tan kale waxaa weeyaan haweenku iyaguna inay dadaalaan oo marka ay asbaabaha naarta ka badbaadinaya inay ku dadaalaan wax ilaahay qoray ee dhacaaya maaha iyagu ma ka hortegi karaan inay ka hortagaan ma aha laakiin waa inay ku dadaalaan asbaabta sharciga inay qaataan asbaabta marka sharciga inay la imaadaan weyaan waxaa marka xadiidka iyadana fajacalna yatasadaqna waxay gudagaleen inay sadaqaysanayeen min xuliyihinna yulqiina ay ridayaan fii thawbi bilaalin ay ku ridayaan min aqraatihinna dhegadhegaha weyaan aqraad nacam marka waxaa laga qaadanayaa marka haweenta inay dhegta duran karto ayaa laga qaadanaya culamada qaar baa diido oo waxay leeyihin maya waxaa ku jiro takyiiru khalqi illah ayaa ku jiray dhahayaan laakiin xadiidkan baa daliil u noqonaya nacam waxaa kao ibnulqayim kitaabkiisa usoo daliishadaa xadiidkan kitaabkii waxaan filayaa tuxfat lmawduud fi axkaami lmawluud oo kaga warramaya nacam waxaa iyadana xadiidka ku jira inay maalkooda sadaqaysan karaan maalka ayagu ay leeyihiin maalka ninkooda maya waa inay ka idin qaataan maalkeedana waxaa fiican inay ninkeeda ka fasax qaadato xataa marka ay la baxayso ay sadaqaysanayso waa sida yacni fiican w waa sunno laakiin waajib ma ahano hadday maalkeeda la baxdo ay sadaqaysato in la yidhaahdo yacni sadaqa kuuma jirta maya xadiid waxaa jira nabiga sala allahu aleyh ali wasalam uu leeyahay haweenta ayaanay sadaqaysanin ilaa zawjkeeda inuu u idmo mooyaane xadiidkaa marka waxaa laga qaadanaya waa istixbaab sidaas si loo jamciyo labada xadiid wacan ummi caطiyata nusaybata alansaariya qaalat waxa ay tidhi amaranaa rasuulu llahi nusaybata binti alxaaris ayaa la yidhaha alansaariya qaalat waxa ay tidhi amaranaa rasuulu llahi sala allahu aleyh ali wasalam rasuulka waxa uuna faray an nukhrija inaan bixino fi lciideyni ciideynka alcawaatiqa inaan bixino gabdhaha yaryarkee markaa soo koray wadawaati lkhuduuri kuwa qolalka u saaxiibka ahee maqbiyooyinka ahee guryaha ku jira inaan soo saarno wa amara alxuyada kuwa xaydka qaba waxa uu faray an yactasilna inay ka fogaadaan musalla lmuslimiina muslimiinta meesha ay ku tukanayaan wa fii lafdin lafdi waxaa ku sugnaa kunaa waxaanu ahay nu'maru ina la farayo an nakhruja inaan nakhruja inaan baxno yowma alciidi maalinta ciidda xataa nukhrija ilaa aan ka bixina nala faraya albikra gabdhaha yaryarka oo min khidrihaa ku jirto gabadha yaree ku jirta min khidrihaa meesheeda yacnii qolkeeda ku jirto xataa takhruja alxuyadu kuwa xaydka qaba ilaa ay soo baxaan baa nala farayay fayukabirna ay takbiirsadaan bitakbiirihim dadka takbiirtooda wayadcuuna ay alla baryaan biducaaihim dadka maca ducaaihim yani muslimiinta ducadooda maceeda inay ayaguna alla baryaan yarjuuna ay rajaynayaan barakata dalika alyowm maalintaa barakadiisa wa duhratahu iyo maalintaa dahaaradiisa xadiidkan marka waxaa laga qaadanaya axkaamtan laga qaadanaya waxaa ka mida marka ay leedahay wa amara alxuyada an yactasilna musalla lmuslimiina ciidda in musalla lagu tukado ciidda waxaa sunno ah in meel bannaana lagu tukado barxad ah ee aan lagu tukanin masaajidda sida sunnada masaajid banaanka lagu tukado haddii hadda masaajidka lagu tukadaa salaaddii waxba u dhinmi maysa laakiin sunnadii baa laga tegay sunnadoo laga tagaana masahlana marka waxaa wanaagsan haddaan daruuro keentaa aanay jirin in banaanka lagu tukadaa sunna ah nebiga hadigiisana sidaa ayuu ahaan jiray sunnadaasna hadda meelo badan baa loogaga dhaqmaa caalamulislaami ka mid a waxaad moodaa laakiin annaga dalkeena inay aada ugu sii yaryar tahay oo ay yar tahay aada sidii la rabay aanay ahayn yaad moodeysaa nacam waxaa xadiidka laga qaadanayaa sidoo kale ciideynka in loo soo saaro gabdhaha yaryar iyo kuwa qolalka ku jira aan soo bixin ee maqbiyada maqbiyooyinka ah marka inay jiri jireen gabdhaha aan soo bixin gabdhaha gabdha aan soo bixin ee guriga un iska joogo inay jiri jireen baad garanaya nacam dabcan marka de gurigaa wixii wax lagu baraayo oo diintooda ku saabsan iyo de weligeedaa baraayo ama cid barta ayuu u samaynayaa taa iyaduma wax ma baranayaan ma laga wada nacam oo waxyaabaha diinigooda diintooda ma baranayaan ma aha macnaheeda laakiin gaala maxay ka rabtaa inay haween guriga kasoo uga soo saarto dad badanna bismi diin ayay rabaan inay guryaha uga soo bixiyaan nacam oo iskoolada iyo markay ay keenayaan iyo marka halkaas inay ku kharibaan ayay rabaan oo bacdi naas waxaa weeyaan ayagoo diin sheeganaya dacwo sheeganaya haddana ay haween gabdhihii iyo wiilashii intay isku dhex daraan isla heesa ay dhahayaan nacam ikhtilaatkana nebiga aada uga digay khalwadaba laa yakhluwanna rajulun bimra'atin ilaa washayطaanu haaliuhumaa laa yakhlu rajulu bimraa ilaa washayطaanu haaliuhumaa aw kama qaal yacnii nin naag lama khaali noqdo ilaa shayطaan baa sadexeeyey waana wax la og yahay waay caado aan la bedeli karin waay nacam nin kastana uu fahmi karo waay nacam dadka hadda joogana dadkii hore kama fiicnay nebiguna wuxuu yihi maa taraktu fitnatan adara cala arijaali min annisaa ma ma ka tegin buu yihi fitno rag uga daran haweenu yii marka in la yidhaha haweenku fitno ma ah waa dalaal waay xadiidkii muslim abi saciidna wuxuu ahaa in اdunya xulwat khadira wain allaha mustakhlifkm fiha fayanduru kayfa tacmaluun itaqu اdunya wاtaqu الnisa faina awala fitnat bani israa'iila kanat fi الnisa marka waxaasu nebigu uu dhahaya marka in dhinac wado kale laga fasha ma ahan dadkii sidaa dhihi jirayna maanta waxay marayaan inay axaadiista ku jeesjeesaan marka balaayada marka almacaasi bariid اlkufri marka macaasida kufri unbay ku gaarsiinaysaa dhambaal u tahay ayb marka haweenkii marka gurye inay ku jiraan wax ceeba ma aha waqarna fii buyuutikunna walaa tabarajna tabaruja aljaahiliyati اluulaa haddii laakiin haweentu ay dan u baxayso markaa de way bixi kartaa sharciguna meelo badan waa kusoo arooray axaadiidta laakiin haween un iska socoto un amaba aan meel lagu ogeynba weligeedii iyo kii mas-uulka ka ah unaan meel ku ogeyn liqaayati ay dhacaysa haweentii inta layska diro inta la wato meelahaas inta laga soo mehersado nikaax baatila lagu mehersado bakaaradeedii iyo gabarnimadeediina ay kusoo zuusho isla saacado ee marka lagu soo celiyo gurigeeda aabaheedna uunan ka warqabin in la qaba iyo inaan la qabin xataa waxaa weeyaan waa mushkilo ummadeenna haysatay kamid tahay nacam ayb waa marka koox qowleysata ah is aruursatay kuwa marka magac diineed ku iftooda waxaas iyo kuwa yacni iyagu nikaax beenbeena u sameeya dadka oo aan walaayo iyo mid welina aan gabadha u ahayn suldaanna aan ahaynoo waxu xukumana aan jirin oo haddana waxbaan meherinaa dhahayo ayb iyo kuwo kaloo iyaguna guryaha ka ijaarto oo meeshaas marka ay isku isticmaalayaan ka ijaarinaya nacam marka ummadda waxaasoo kale dadka ahlulxalli walcaqdiga inay iska qabtaan oo ay yacni dadkooda ka dhacsadaan sharaftooda ka ilaashadaan baa laga rabaa nacam iyo midka iskoolka u dhigo oo asaguna dhahaya marka gabdhaha iyo wiilasha haysla heesaan kulluhum waxay kharibaayaan mujtamac ay kharibayan nacam waana wax dhibaatada dadku u haysato wadawaati alkhuduuri wa amara alxuyada wuxuu amray kuwa xaydka qaba an yactasilna musalla lmuslimiina inay ka dheeraadaan marka musalluhu masjid xukunkiis ma laha laakiin waxay uga dheeraanayaan waxay tahay waxay u banaynayaan dadka tukanaya amase waxay uga dheeraanayaan waxaa weeyaan iyagoon salaad tukanayn inay dad tukanaa ku dhex jiraan ma fiicna nacam waxaa nabiga waa ka yidhi maa manacka an an tusalliya labadii nin waatuu ku yidhi wafii lafdin kunaa nu'maru an nakhruja yowma alciidi inaan baxno xataa nukhrija albikra min khidriha aan ka saarno qaar waxay leeyihin gabdhaha iyo ma fiicna inay baxaan haweenka yacnii marka taasoo kale hadde xadiidkaa diiday iyadana xataa takhruja alxuyadu oo ifraad iyo tafriid lama raba labadaba meeshii sharcigu u diray waa ka reebaana ma aha masaajidka hadday aadayso waa soo marnay laa tamnacuu imaa allahi masaajid allah fayukabirna bitakbiirihim bay la takbiirsanayaan wayadcuuna biducaa'ihim yarjuuna barakata dalika alyowmi bay rajaynayaan watuhratahu baabu salaati lkusuufi salaat lkusuufkiibuu u baab yahay salaatu lkusuuf ayuu u baab yahay alkusuufu waa qoraxmadoobaadka ama dayaxmadoobaadka kusuuf iyo khusuuf baa kala jiro culimmadu waxay yidhahdeen kusuufna qoraxduu gaar u yahay khusuufna dayaxu gaar u yahay laakiin sidaas saxiix maano axaadiidta waxaan ku arki doonaa iyadoo la dhahayo khasafat ishamsu qoraxdii baa madoobaatay iyadoo khusuuf la isticmaalayo marka ayb markaas qorax madoobaadka iyo dayax madoobaadkooda waxay ka mid yihiin calaamadaha waaweyn ee koonkan laga dareemayo taasina marka waxay u baahan tahay in alla marka allah dadka ku cabsiiyo maadaama marka alla ou cabsiin alla ou dadka ku cabsiinaya ay tahay dadku inay u degdegaan marka alla ku xirnaansho sharciga islaamka wanaagiisayna ka mid tahay meel walbo waxa u munaasabka addoonnimada ayuu duldhigay roob haddii la waayo salaadaa la tukanayaa marka la farxaayo ee yacnii dadka ay damaashaadayaan maxay ku damaashaadayaan daaca ilaahay rabbi bay ku shukrinayaan damaashaadkiina waa la imaan waa samaynayan waxay sharciga u ruqseeyey qoraxda markay madoobaato salaad baa lala imaanaya iyadana nacam wahaakadaa meel walbaa yacnii haddaad fiiriso maxaasinta islaamka wax la koobi kara ma aha ummadaha kale laakiin waa iskaga daawasho tagaan ayagoo khaafiliin oo waxay og yihiin jirin ayaa mowdka uu ku imaanayaa marka ama halaaga walciyaadu billah can caaishata radia allahu canha ana shamsa khasafat calaa cahdi rasuuli llahi sala allahu alayh wali wasalam fabacata munaadiyan yunaadii asalaata jaamica faijtamacuu wataqadama fakabara wasallaa arbaca rakcaati fi rakcatayni waarbaca sajadaat wacan caaishata radia allahu canha waxaa laga wariyay ana shamsa qoraxda khasafad way madoobaatay calaa cahdi rasuulillahi sala allahu alayh wali wasalam waqtigii rasuulka fabacatha munaadiyan buu dira mid dhawaaqa yunaadii u naadiya dadka waxaa laga qaadanaya maadaama dadka la iskugu yeeraayo waa sunna mu-akada marka arrin aad iyo aad muhiimad u leh weeyaan mid dhawaaqa oo muxuu ku dhawaaqayaa asalaata waa kor dhigantaha taada asalaata weeyaan asalaata iqraa' baana lagu nasbiyey asalaata war salaadawar salaada u kaalayayo ama salaada tukada asalaata ay sallu salaata salaada tukada jaamicatan xaal ay tahay salaada mid soo ururinaysa dadka ayb ama jaamicatun hiya iyadu jaamicatun weeyaan salaada markaas ayb laakiin asalaata mansuub biliqraa' weeyaan faijtamacuu way soo urureen wataqadama nebigu waa hormaray fakabara allahu akbar buu yihi wasallaa arbaca rakcaatin afar ragcadood buu tukaday fii ra afar yacni rukuuc buu ayuu sameeyey wasallaa arbaca rakcaatin buu tukaday afar ragcadood oo fii rakcatayni laba ragca ku dhex jirto wa arbaca sajadaatin iyo afar sujuudood ama fakabara waa kibaartay wasallaa waa tukaday arbaca rakcaatin afar rukuuc fii rakcatayni laba ragca ku dhex jirto wa arbaca sajadaatin salaada yacni sifadeedana waa laga qaadanaya sifadeeda waxa ay tahay allahu akbar markuu yidhaahdo waa qiraa'o dheer buu akrinayaa allahu akbar waa rukuucayaa samica allahu liman xamidah haddana allahu akbar qiyaamkii buu kusoo laabanayaa haddana allahu akbar waa rukuucayaa samica allahu liman xamida buu dhahaya sujuud buu aadayaa intaas marka waxaa weeyaan waa hal ragco oo ragcad kale ay ku dhex jirto midda labaadna sidii oo kale ku samaynaya ayb waana sida loo badan yahay sidaan waana laga badin karaa saddex ragco saddex saddex laba ragco oo yacni saddex ragca saddex rukuuc tiiba ay leedahayna iyada laftirkeeda waa soo aroortay laakiin tan baa badan bacd alculamaana waa cilaynayaan waxa kaloo dhan tan unbay sugayaan marka ayb xadiidka waxaa laga qaadanaya marka salaatulkusuuf waa laba ragco ragcad kastaana ay laba rukuucood ay leedahay nacam iyo laba qiyaam saasaana imaamu maalik iyo shaafici ay ku tageen culamada qaarkood baa waxay ku tageen salaatulkusuuf laba ragco oo caadi ah waaye dheheen laba ragco oo caadi ah labada ragco oo caadigaa la tukanaya waana sida axnaaftu ay qabaan w haddii see xadiidkan yeelaysaan markii la yidhi ta'wiil baciid ay galeen oo nebigu waa rukuucay bay dheheen marka nebigu sal ll ly slam qiyaamka dambe uu samaynayo wuxuu u samaynayo inuu day bishi qoraxda inuu fiiriyo inay inay madowga uu ka ba-ay iyo in kale markuu arkay inay weli madoogdahayna wuxuu isaga noqday qiraa'adiisi iyo iskaga noqday ee waxaa la tukada waa un laba ragcay leeyihin naa ee nebigu wuxuu kor u fiirfiiriy ad wuxuu usoo kacaya hadba waxaa weeyaan inuu fiiriyo qoraxdu inay madowg uu ka ba-ay in kale taas saxiix maaha qoraxdu inuu madoog ka ba-ay iyadoon kor la fiirina waa la fahmi karaa tan kale waxaa weeyaan yacnii afcaasha salaada wax aan ka mid ahayn yacnii nebiga caleyhi salaatu wasalaam inuu samaynayo ma ahan fi salaa salaada dhexdeeda uu ku samaynayo hadduu samaynaya waa baraarujin lahaa taana marka waxay kutusaysaa ta'wiilku meeshuu la gaarayo dadka madhab u nusray inta lays leeyahay ayb wacan abi mascuudin cuqbata bni camrin alansaariyi albadriyi radia allahu canhu qaal qaala rasuulu llahi sala allahu alayh wali wasalam ina ashamsa waalqamara dayaxa qoraxda iyo dayaxa aayataani weeyaan laba aayadood oo min aayaat illahi ilaahi aayaadkiisa ka mid ah yani aayaadka kowniga ah weeyaan yukhawifu allahu alla uu ku cabsi gelinayaa bihimaa iyaga cibaadahu addoommadiisu ku cabsi gelinayaa wa inahumaa iyaguna laa yankhasifaani uma madoobaadaan limowti axadin qof geeridii min annaasi dadka ka mid a faidaa ra-aytum haddaad aragtaan minhaa xaggeeda shay-an a waxad ka aragtaan fasalluu tukada wadcuu alla barya xataa yankashifa maa bikum ilaa uu idinka faydmo waxaa idinku sugan xadiidkanna waxaa marka laga qaadanayaa qorax madoobaadka iyo deex madoobaadku qof geeridii iyo noloshii kuma saabsana waxaa isku soo aaday qoraxdiiba madoobaatay iyo ibraahim nebiga wiilkiisoo dhintay dad baa marka sidaa u moodayay jaahiliyadiina saabaa la moodi jiray tiibuu nebigu baabi-inaa marka waxaa laga qaadanayaa marka qoraxda iyo dayxu haddayba madoobaanayaan maxaawaxaa laga qaadanayaa marka in haddayba madoobaanayaan oy saas u baaba-ayaan oo ay saas yacni ay ugu dhalanayso yacni iyaday laftirkeedii waxa ay la soo gudboonaanayaan ilaahye inaysan ahayn cibaadana aysan istaahilin marka dadka qoraxda caabudo iyo kuwa dayaxa caabudo waa radinay arrintan ku tahay maxaa yeele ilaah la qabanayo madoobaanaya maxay tahay ayb ina ashamsa walqamara aayataani weeyaan min aayaati illahi yukhawifu allahu alla waa ku cabsi gelinayaa bihimaa labadaa cibaadahu addoommadiisa wax markay madoobaanayan dadkaa lagu cabsi gelinayaa bacdi naas marka waxay u fahmeen meeshaan marka mar haddii sidaa ay tahay dadka alla uu dadka ku cabsi gelinayo qoraxda inay madoobaad doonto iyo inaan xisaab iyo waxba lagu ogaan karin ama dayaxa madoobaadkiisa iyo laakiin ibnu daqiiqilciid iyo shaykhulislaam ibnu taymiya xataa dhammaan waxay leeyihiin waa dhici kartaa xisaab iyo mumaaraso in lagu ogaado la qiyaaso oo la dhihi karo yacni qoraxdu inay madoobataan la arkaa yacni waqtigaas inay qoraxdu madoobataan la arkaa waana dhici kartaa mana dhici karta qeyb hadda laga warramaayana ma aano qofkan ka warramaaya ma hubo wax uu cilmi u og yahay oo hubo ma aha marka waa sida roobku markuu soo dhow yahay iyo calaamado un lagu garto iyo awqaadda roobka uu yimaado gugada oo kale iyo dadku waxay ku ogaadaan yacni mumaaraso iyo waxay ku ogaadaan yacni khibro tanna waa lagu ogaan karaa khibro iyadana oo macnaheeduna maaha yacni haddii la ogaaday asbaabta xataa asbaabta keenaysa inaan la ogaan karin dadka qaar baa u fahmayo asbaabta qoraxdu ay la madoobaato waa la fahmi karaa haddii la fahmo xataa takwiifkii meeshii kama maqna mar walba adoo asbaabtii og yaa ilaahay haddana uu qaadir yahay wax walba awoodaa qudrada alle ay wax walba ka weyn tahay sababka iyo musabibka labadaba sababka labadaba allaaallah abuuray sababta iyo yacni kan sababta loo yahayba allah wada abuuray weli marka cabsidii alla waa taagan tahay dadka ahlu macrifada waa u taagan tahay iska dhaaf qof gaala yani isaga warkiisa laakiin qofka ahlu macrifadae alla yaqaana caarifkaa waa ogyahay isaga nacam walidaalika rasuulkeena sala allahu alayh waali wasalama dabayl iyo roob markuu arkay inuu soo xirxirmo cirka dakhala wakharaja waa gelaya waa baxaya aqbala waadbara markii la weydiiyana wuxuu dhihi jiray maxaan ka ogahay inay noqonayso falamaa ra-awhu caarida mustaqbila awdiyatihim qaaluu hada caaridun mumtirunaa bal huwa ma stacjaltum bih riixun fiiha cadaabun aliim marka waa aqoonta alle u leeyahay waa calaa kulli xaal macnaheedu maaha haddii la yidhaahdo berri qoraxda inay madoobataan laga yaabaa inta cirkii iyo wax un laga ararka calaamada iyo dad yacni markaa mumaaraseeyey macnaheedu maaha inaan berri iska soo kallahayn oon tukanayno waa waa la fiirinaya un qoraxdu markay madoobaato unbaa salaadu ay imaanaysaa iyadu qofkaana warkiisu qad wa qad waayo waa dhici kartaa run inuu noqdo waa odoros macnaheedu waa un odoros ayb yukhawifu llahu bihimaa cibaadahu ilaahay baa addoommadiisa ku cabsiinayo wa inahumaa iyaguna laa yankhasifaani limowti axadin uma madoobaadaan min annaasi dadka ka mida faidaa ra-aytum riwaaya waxay leedahay faidaa ra-aytumuuhumaa nebigu dayax madoobaad ma u tukanin sabab ma dhicin xilligiisi laakiin faidaa ra-aytumuuhumaa damiirkaasa waxaa laga garanaya haddaad aragtaan dayixii iyo qoraxdii oo madoobaaday tukada faidaa ra-aytum minhaa shay-an haddaad ka aragtaan fasalluu tukada wadcuu barya alla barya xataa yankashifa maa bikum ilaa uu idinka faydmo waxaa idinku sugan wacan caaishata radia allahu canha anaha qaalat waxay tihi khasafat ishamsu baa madoobaatay calaa cahdi rasuulillahi sala allahu alayh ali wasalam waqtigii rasuulka fasallaa rasuulu llahi sala allahu alayh ali wasalama binnaas nabiga dadkiibuu tujiyey dadkiibuu tujiyey rasuulka sala allahu alayh ali wasalama fa ataala alqiyaama qiyaamkiibuu dheereeyey uma marka qiyaamka in la dheeraynaya laga qaadanaya hore uma rakaca waa rukuucay fa ataala rukuuca rukuucdii buu dheereeyey uma qaama waa istaagay fa ataala alqiyaama qiyaamkii labaad buu dheereeyey wa huwa alxaal huwa isaguna duuna alqiyaami alwali qiyaamkii hore isagoo ka hooseeyo marka qiyaamka dambe waa inuu xoogaa ka yaro yaraado midkii hore uma rakaca waa rukuucay fa adaala rukuuca buu dheereeyey wahuwa duuna rukuuci alawali rukuucii horena wuu ka hooseeyey uma sajada waa sujuuday fa adaala sujuuda buu dheeriyey uma facala fi rakcati luqraa wuxuu ragcadii kale wuxuu ku sameeyey midla maa facala wuxuu ku sameeyey fi rakcati luulaa ragcada hore dhexdeeda uma insarafa waa gadoomay walxaal qad tajallad iyadoo ay faydantay ashamsu qoraxdii ay faydantay fakhadaba annaasa dadkiiba u khudbo akhriyey faxamid allaha alloo ammaanay waatnaa calayhi waa ammaanay khudbada markaa ka dambaysa uma qaala waxauu yidhi ina shamsa walqamara marka inuu inuu leeyahay yacnii khudba inuu kusuufku leeyahay laga qaadanaya uma qaala waxauu yidhi ina ashamsa walqamara aayataani min aayaati illaah laa yaksifaani limowti axadin walaa lixayaatihi buu tan kusoo daray laa limowti aad laa yaksifaani uma madoobaadaan limowti axadin qof geeridiis walaa lixayaatihi qof noloshiisba fa idaa markaa caalamka yacni sare iyo caalamkan yacnii dadka dhulka jooga wax calaaqa ay la leeyihiin tadbiirka koonka ma laha ilaahay unbaa koonkan maamulo fa idaa ra-aytum haddaad aragtaan daalika kaagaasi fadcullaha alla barya wakabiruu alla weyneeya wasalluu tukada watasadaquu sadaqaysta acmaalu yani ficlu lqurubaat ku dadaala waxyaabaha alla idin dhaweynayo ayb marka waxaa laga qaadanaya caalamkan sare isbedelka ku dhacaayo waa calaamadii digniin buu noo yahay uma qaala waxau yidhi yaa ummata muxamed ummatu muxamedi wallahi baan ku dhaartay maa min axadin axad ma jiro akyaruu min allahi alla ka qiiro badan maa min axadin axad ma jiro akyaruu min allahi alla ka qiiro badan an yazniya min an yazniya inuu zinaysto cabduhu addoonkiisa alla uu yacni kaga qiiro badan yaha male addoonkiisa inuu zinaysto nacam waa ka qiiroonaya waay arrintaas yani nacam maa min axadin akhyaru min allahi an yazniya cabduhu ow tasniya amatuhu ama addoontiisa ay zinaysato yaa ummata muxamed wallahi low taclamuuna yacni fawaaxishta alla waa aada gelaysaan waa uu idinka reebay idinkuna aada ku dhacaysaan alla aad ba ugaga qiiroonaya wallaahi low taclamuuna haddaan og haddaad ogaa low taclamuuna haddaad ogaan lahaydeen ma aclamu wax aniga aan ogahay la daxigtum qaliilan wax yarna waa qosli lahaydeen wala bakaytum kathiiran in badanna waa oy lahaydeen waxaa laga qaadanaya khawfka iyo cabsida waxa keena waa cilmiga cilmiga alla loo leeyahay ayaa keeno inamaa yakhsha allaha min cibaadihi alculamaa wa fii lafdin fastakmala arbaca rakcaatin wa arbaca sajadaatin nacam afar rakcaa rukuuc iyo afar sujuudood buu dhammaystiray wacan abi muusa alashcariyi radia allahu canhu qaala khasafat shamsu baa madoobaatay calaa zamaani rasuuli lahi sal ly slam faqaama nebigu waa istaagay fazican isagoo argagaxsan xaalu ya mid argagaxsan wayakhshaau ka baqaya an takuuna saacatu saacadda inay tahayba ay dhacdayba an takuuna saacatu ay an taqaca saacatu saacadda inay dhacday dhacdo waa kaanadii taamada ahayd marka wamancu sabqi khabari laysa stufi waduu tamaami ma birafcin yaktafi xataa ata lmasjida ilaa uu masjidkii ka yimaado faqaama waa istaagay fasallaa biadwali qiyaamin qiyaamka ugu dheer buu tukaday wasujuudin iyo sujuud maa ra-aytuhu ma aanan arkin yafcaluhu oo ku samaynayo kaasoo maa ra-aytuhu aanan arg yafcaluhu inuu samaynayo fii salaatihi salaadiisa qadu hadda ka hor uma qaala waxau yidhi ina hadihi alaayaati aayadahan alatii yursiluha allahu caza wajalla alla uu dirayo laa takuunu limowti axadin qof geeridii kuma ahaato walaa lixayaatihi walaakin allaha allah yursiluhaa diraya yukhawifuhu ku cabsi gelinaya cibaadahu adoomadiisa bihaa aayadahaas faidaa ra-aytum minhaa haddaad aragtaan shay-an a wax ka aragtaan fafzacuu ilaa dikrillaahi alla dikrigiisa u degdega wa ducaa'ihi alla baryihiisa u degdega waistikfaarihi dembi dhaaf weydiisashadiisa u degdega wabillahi towfiiq wsala allah wslam calaa nabiyina muxamed wcalaa aalihi wasaxbihi wasalam